haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo waxaa inala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa mar kale iyo weliba barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ashay waxa weeye weli daandino waa maqan yahay anigii booskii daandino weli fadhiya waxa laga yaabaaba inaan kaga murmo see ku socoto waa tahay kursiga waa laysku haystaa kursi mar nin ku fariista si looga kiciya horta way adag tahay kolley dood baa ka taagnaan doonta laakiinse adaa ka garniqi doona
waa tahay dhinaca dhambaalada haddaa dhambaalka ugu horeeya soo qabto waad salaamantihiin baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo daandure waa kaasaa salaanta daandure adaan kuu dhiibay cabdixakiin waa guddoomay marka xigta baa la yiri annagoo kalaa xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion waa yahay maxamed khayr xasan iyo weliba siciid cali xasan wuxuu ku magac dheer yahay ogle iyo cabdirasaaq maxamuud caratan wuxuu isna ku magac dheer yahay garaadka iyo sidoo kale cabdulaahi xasan cabdiraxmaan oo isna ku magac dheer soor aamo waa taay iyo faarax siciid jaamac wuxuu ku magac dheeryahay qanciye iyo ugu dambayntii cabdulaahi dayib xirso oo isna rigaax ku magac dheer dhammaantoodnaan isay wada leeyihiin waa tahay maxamed nuur cismaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan boosaaso qardho iyo garowe waxaanay tahni dhalasho gaarsiinayaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen faraska iyo gahayada waa tahay ubaxa iyo diirkeeda waa tahay waa usha iyo diirkeeda meel laga wadaa xuseen xasan xuseen iyo marwadiisa baa layidhi qaaliga ah axlaam axmed cabdi oo uu lagu dhashay magaalada qardho magaca loo bixinayana waxaan ku sharfaynaa baa layidhi v o eda marka axlaamo ku dhalatay qardho maxaad u bixin lahayd abdixakiino axlaamo qardho ku dhalatay fartiya faraatiga iyo aan waxaan ka helayba genyada iyo faraska qaabka la isugu hambelyeynayey axlaam kolley magac waa loola baxay baan filayaa haddii v o a loo soo riixayna waxa weeyaan caashay kolle aduma bixin doona se waagta aniga haddii dhinacayga loo soo riixo ama ay qaadanayaan ma ay qaadashada kuma qasbana laakiin waa soo jeedintayda waxaan u bixin lahaa gabadhaasi faadima faadima waa magac culus weeyaan kolley da iminka magacyadan dambe casrigaa socda oo faadimo iyo magacyadii hore khadiije iyo xaliimo iyo iyaga baa dib loogu soo noqda sooma ogin oo iminka haatan baa dib loo soo noqdayba aada iyo aad alla wacana wanaagsana waayo waa la loodin waaye waxaan filayaa inay qaadan doonaan magac wanaagsan baad u doortay iyadana waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo inantaa yar haatan warqadda gacantayda ku jirta haddii aan caasha eego waxay yidhahdeen marka hore waxaanu halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka salaamaha ugu horreyn ba waxaa hambalyadan diraya bay yidhaahdeen yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa canaab cumar jaxaad iyo weliba carruurtooda oo kale ah najme yuusuf cabdi maxamed yuusuf cabdi amiire yuusuf cabdi mustafa yuusuf cabdi iyo mukhtaar yuusuf cabdi oo dhammaantood joogta jooga bay yidhaahdeen seattle washington u s a waa hagaag waddankan maraykankaay joogaan waxaana yidhahdeen waxaanu halkan hambaliyo ducaaba aan la soo koobi karin hawada uga marinayna arooska xasan maxamed xuseen iyo weliba najma xasan xuseen oo aqalgalka uu ka dhacay seattle washington waxay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ee liibaana aamiin bay soo raaciyeen annaguna halkan waxaan uga raacinaynaa cashaay aamiin heesta ugu horreysa barnaamijka cabdixakiin oo dhinacaagay jirtaa waa heestii ugu horreeyey mar haddii aniga aad ii keentay ama aad xaggayga u soo dhaqaajisay dabcan kaalmaha waxaan soo qaban doonaa heesaha talantaaliga ah ee ay sida wadajirka codadkooga ugu qaadaan waxaan soo qaban doonaa waayo waayo iyo weliba heesihii waayo la dhegeysan jiray muddada badan ee bulshada soo dhegeysanaya maxaad u malaynaysaa haddaad adigu ku jirta waan rabaa anu anu mana waayo waayo jirayna yar baan se waaye waayo waayo meel dhaxad kala soo qabsatay aniga waa meel dhax weeyaan oo dhow weliba haya haya haya waa taa kuwan soo raaci jireen
waayahay waayo waayo haddaan idhi kolley ma sii foga oo heesii aadka u fogaa maaha waa heesii la yidhahdo kuwii dambana maaha laakiin waa heesii dhexe waa saade cali warsame iyo weliba shamuuri waa heestii dharaartii la joogaba waan kugu dhadhabayaa waxaan hubaa iga dheeraan waxaan hubaa mar haddaad tiri oo maanaa waayo waayaha soo jira mar haddaad tiri oo heesta aad soo qabatan ay tahay heestan oo sida aan filaya ka mid a riwaayadda yaa u wanqala waktiga dhegeystayaasha waa horaad isu sheegtay waa horaad isu sheegtay soma meesha laysma khasufayo dhegeysta bambaleen
Thank you. Thank you.
waa tahay dharaartii la joogaba intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaallada haddaan mar kale cabdixakiin oo jalleecno midkan aan gacanta ku hayo si qurux badan loo soo qoray dhegaystayaal dhowrana ay ku qoran yihiin ballaan soo qabto waxaa ugu horreysa hooyo madiine faarax aabe muuse cismaan abtoob a ku jira hooyo baxsan warsame guuleed iyo habaryar safiye warsame guuleed iyo habaryar luul warsame guuleed habaryar baarliin warsame guuleed iyo habaryar fardowse warsame guuleed habaryeer asmo warsame guuleed waa dhammaan ilmo warsame guuleed abti cabdulle waa abti cabdalla warsame guuleed iyo abti ciise warsame guuleed iyo abti cabdulaahi warsame guuleed iyo adeer yacquub cismaan abtow iyo sidoo kale eedo cadey cismaan abtow iyo nasre muuse cismaan abtow iyo maxamed muuse cismaan abtow iyo faadumo cismaan abtow dhammaan dadkaas aan soo sheegay oo dhan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada abuukar cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo iqra muuse cismaan abtow arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanan eeboga baryaynaa baa layidhi wiil iyo caano gabar iyo caano ubad khayr qaba ilaahw kala sii baa layidhi annaguna waxaan leenahay aamiin waayo annaguna caasho waxaanu raacinaynaa aamiin warqadda haatan gacantayda ku jirtay ku xigtaana waxay yidhaahdeen marka hore waxaanu halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka v o a waayo cashe waynu ka qaadnay annaguna salaantaan la mid ayaan hawada u marinayna waxay yidhahdeen marka xiga annagoo kale ah foosiye shukriye gaaleeri iyo caruurtooda oo kale ah iyo carruurteeda oo kalaa bay yidhaahdeen axmed nuur xuseen xasan caasiya xuseen xasan siciid xuseen xasan firdowse xuseen xasan najiib xuseen xasan nimco xuseen xasan nasre xuseen xasan maxamed xuseen xasan iyo ayaanle kaafe galeri oo kala jooga bay yidhaahdeen siyaalaal u s a norway iyo weliba etoobiya waxaanay hambaliyo ducaan lasoo koobi karin halkan uga dareeyeen carooska xasan maxamed xuseen iyo weliba najmaam xuseen xasan oo arooskoodu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada siyaalaal washington ee wadankan maraykanka waxay yidhahdeen noqdii noqda kuwii
aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan dhinacii yeelintaanan soo qaban cabdixakiino bal mar kale dhinacii heesaan ku laabano dhambaalada waxaad muddaa dhegeystayaashu toddobaadkan dhambaaladu aad bay u yaryihiin marka bal heesaan ugu roonaano aad iyo aad xagga heesumaynu ka wadaynaa marka waxaan filayaa in heeso badan baa ku hor yaalla adi laftarkaagiyo waxaweye qaar badan baad saa weegeysay xaggii talantaaligan jallece aadi xaggaaga jirtaa marka heestan haddaad tii hore tiri waaye waaye aheedo xilligaa ma soo gaarin bal heestan guryo samo guryo sama allahayo malaha luuqda ku garanaysaa geestiroon allahayo geestiroon allahayo waa maandeeq iyo maxamed salebaan tube aad iyo aad iyaduna ma soo gaartay musacajiladu baad ku dhegeysatay kolley waxaan filayaa waxyaaba badan oo laiga sheekeeyo marka dambe teknolojiyadii soo gaarsiisan inay noqonayso aad tahay guryo samo aan dhegeystayaasha u kala baxna markana maqlikeeda garashiiwanaag gudubtey gacaaliyo dhigaan goysay garashiiyo wanaag gudubtey gacaaliyo dhigaan goysay gedkii jacaylka
waa hagaagga guryo sama allahayow geestii roon allahayow gaari maysida waxaa kula gudbood inaad ka gaasataayo nafta samir u geysiya asalaam waxaan filayaa caasha inay dhegeystayaashii inaguba aynu si weyn heestaasi uga wada helnay iyo weliba hees kalena waxaan ku maqli jiray cabdixakiina waxaadan helayn adoo ka haraa haboon marka waa marka waa samirkanafta
samirudnafta samirdayside way sheegtay waxay tahay nafta samirdayside caasha haddaynu dhinaci waraaqaha hore ugu sii soconayno heestaasi kaga soo gudubno maxamed salebaan tubec iyo weliba faadumo cabdilaahi kayan maandeeq dhinacaaga iyo waraaqaha waxaa halkan dhambaal tahniyada ka daraya baa layidhi adeer sheekh mukhtaar xaashi xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer ibraahim xeefow xaaji xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer aadan xeefow xaaji xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale adeer cabdi xeefow xaaji xaaskiisa iyo carruurtiisa waa dhammaan adeeraha ka buuxa waxaa kaloo ku jira adeer maxamed xeefow xaaji xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer xasan xeefow xaaji xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo eedda muslimo xeefow xaaji saygeed iyo carruurteeda dhammaan reer mukhtaar xaaji dhammaan reer mustaf xaaji dhammaan reer xaaji cabdiwaaxid dhammaan reer macalin cabdulqaadir xaaji iyo sidoo kale baa layidhi dhammaan reer cali nuur isxaaq iyo hoyo faadumo macalin amiin iyo abe abshir mursal cali abshir mursal iyo xuseen xasan xaaji iyo cabdulaahi cabdinuur idriis iyo maxamed salaad cabdi iyo xuseen maxamed ibraahim iyo roone maxamed cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dabaddiisa waxaana tahaniyad dhalasho u dirayaan abe isxaaq xeefow xaaji iyo hoyo xaawo abshir mursal oo wiilugu dhashay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaar ahaan baa layidhi xaafadda horseed lix iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdisamad isxaaq xeefow xaaji ducada waa dhankiina waa tahay cabdisamad oo baydhabo janna ay ku dhashay gaar ahaan xaafadda horseed waxaanu leenahay soo kor oo soo barbaar kor oo kaalin qaad aamiin aamiin baan leenahay haddana caasha warqadda gacanteeda ku jirtae ku xigta haddii aan eego waa waraqaha inta badan hambalyo meher baa loogu horreysiiyey waaba lasii sheegay kuwa kale markaad muddo cabaar isha la raacda la raacda odhan doonta talo ma dhalashay noqon doontaa ma meherba ma aroosba talo maxay tahay laakiin se tawa lasii sheegay waxaa la yidhi waa hambalyo meher marka haddaba waxay dhahan ugu horreynba waxaanu halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a waaxda bay yidhaahdeen amaba waxaana hambalyada diraya annagoo kale ah bay yidhaahdeen waayo waanu idinka qaadnay ugu horreynba intaanaan hambalyadiina gelin islaantiinaasi diiran annaga iyo caasho matelina dhammaan qaybaha kale ee idaacadda v o a waxa yidhahan waxaa hambalyada diraya axmed muuse cabdisaayeq ayaanle cali cabdisaayeq axmed saki yaasiin gaxnuug xasan yaxye iimaan axmed yaasiin cali cismaan axmed nuur yuusuf maxamed muuse caydiide maxamed maxamuud mahdi maxamed cali ismaaciil cabdiraxmaan xasan cabdiraxmaan mawlid ciise daa'uud maxamed cabdi gaas cabdiraxmaan jihaad mustafe cabdilaahi axmed mustafe maxamed muuse mustafe qays cali khayre bay yidhaahdeen waase usoo qoreen naasir daacad cabdilcasiis axmed cali mustafa maxamuud iyo weliba dhammaan asxaabta arooska iyo aroosada meel kastoo ay joogaanba waxay halkan hambalyada meherka uga dirayaan bay idhaahdeen boqorka iyo boqoradda farxaan caydiid cabdi iyo weliba najma khadar xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan bay idhaahdeen hotelka summertime maalintii ay taariikhdu ahayd bay idhaahdeen lixdii bishii toddobaad ama waa bishan bay idhahdeen toddobaad sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaana leenahay bay idhahdeen boqorkiiyo boqoradda kuwii farxada ku waara ubad khayr qabana kale hela aamiin aamiin aamiin baan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya heesaha waaba darandoori dhambaalada darandoori ahaan jiray laakiin haddii dhambaaladaa dheer la akhriya iyaga ayaaba u dhigmaba intii dhegeystayaashay soo diri lahaayeen waa tahay bal heesta xigta cabdixkino heesta xigta haddii cashay aynu soo qabanay heesii talantaaliga ahaa ee weliba waayo waayaynu nidhi kuwii dambe haatanna dhinacooga eegi doonaa waa fanaanada nasteexo indha iyo weliba gelbis kolley aroos baynu ka sheekaynaynaa meher baynu ka sheekaynaynaa intaa waxaynu ka sheekaynaynaa maxaa la odhan jiray inantan soo gelbiya geeyaankeedii baa helaya dumarka weli ma aragta marka xeerada lasoo qaadayo jaanada lasoo qaadayo dumarka soo wada alaabtii lasoo qaadan dhammaan arooska la wada yahay waxay idhahdeen horta laakiin inantaa ku watay adoo raalli waxaa la yidhahdaa marka qof dumar ama gabar la guursanayo gabdhahoo dhan waa wada aroos wiilashana kaba daran ba iyagina imaka berigii hore may ahaan jirin laakiin se imaka iyagina kaba daran ka waxaan xasuustin iyadoo gabadhii laleeyahay gabadha soo gelbiyay gayaankeedii baa helay ka heesta dha waa gelbis baa la yidhahdaa inantii baa lasii gelbinayaa arooskii baa la gelbinayaa nasteexin dhamcaa way ducaynaysaa waxay leedahay arooskaa iyo weliba guurkaa samayseen ad iglasheen midhihiisa kuwii gurta noqda waa ducadeedii bay la socota aad iyo aad aad iyo aad dhambaalka ugu dambeeya xaggayga haddaan soo qabto waxaa la yidri dhammaan waad salaaman tihiin bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi hambaliyada iyo heesaha waxaan ku darsanaynaa toddobaadkan annagoo kale ah aabe khadar daahir jaamac iyo hooyo zaynab cabdi sulub iyo faadumo khadar daahir saygeeda iyo caruurteeda iyo shugri khadar daahir saygeeda iyo sidoo kale cuuke khadar daahir iyo xaaskiisa iyo jaamac khadar daahir iyo maxamed khadar daahir iyo maxamed khadar daahir laba mar baa la qoray waa maxamed khadar daahir iyo mahad khadar daahir anaa khaldan iyo xamdi khadar daahir iyo sidoo kale farax khadar daahir iyo cabdiweli khadar daahir iyo cibaado warsame iyo faa'ise cabdi faarax saygeeda iyo wiilkeeda baa layidhi cabdulaahi sare iyo dhammaan reer khadar daahir dhammaan reer maxamed xaashi waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyada u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo genyada u yahay marwe aamina khadar daahir iyo saygeeda jaylaani maxamed xaashi oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan baa layidhi xerada xagar dheer lixdii bishan aanu ku jirno julaay ee sanadka laba kun toddoba iyo toban wiilkaas waxaa magaciisa laga doonayaa baa layidhi cashacuud iyo daandurey waxaa layidhi caashiya daandurey baa laga doonaya aad iyo aad marka laakiin dadku waxay soogeen daandure kursigiisa in lagu soo fadhiyo daandure maqay adigu adun baa joogaan filaya adun baa magacaa bixin doona maya daandure booskiisa yaa fadhiya daandure booskiisa haddaan fadhiyo qofkii joogun baa muhiim anu wakiil baan ahay hay marka adaa bixinaya magaca horta wiilkaas wuxuu ku dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xagar dheer dhadhaabna waan tegey xagar dheerna waan tegey waa hagaag waa meel aad u kul walase adiga weliba magacyada ugu wanaagsantay kii horena adiga bixiye faadumo faadumo haddaan bixiye wiilka waa inaad wiilkii wiilkii gabadha inaad u kale xata maaha waa inaad wiilkana magac aad iyo aad magac aan laga daba hadli karin baan u bixinaya waa lagaa sugaya maxamed amiin maasha allah oo xagar dheer ku dhashay marka waxaan leenahay kii reerka qaboojiye ee qabow u horseeda allaha ka dhigo ee lagu barwaaqoobo ee lagu barwaaqoobo marka faadumana kaasaa la dhigaya waxa weeye labadii magac waa kuwa faaduma iyo mar haddaad bixisay maxaan ku idhahdaa maxamed amiin weliba laba magac le maxamed iyo amiin ba wada socda waxaan filayaa maxamed amiin iyo weliba qoyskiisana in ilaahay wada barakayn doono taaniyadaasna ay si wanaagsan ula socdeen haatana warqadda caashay dhinaca ayaga gacantayda ku jirta waxay yidhaahdeen waxaa soo diray assalaamu calaykum bay yidhahdeen bahda v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaryada iyo heesaha daanduray iyo caashicuud weli waa salaanti waa socota aad iyo aad laakiin dhegeystayaasha waxaa laga yaaba weli la isleeyihin daandurey toddobaadkii hore lagu sii samay toddobaadkan wuu soo noqday inuu safarka la dheeraadaba dadku ma oga mayane waxa weeyaan salaan aan lacag joogin waa la iska guranaya awururin baan ku idhi markana caashay warqadda gacanteyda ku jirta waxay idhaahdeen ugu horreyn ba assalaamu calaykum bahda v o a soomaali gaar ahaan qaybta hambaryada iyo heesaa daandurey iyo cashuud taaniyad aroosta farxadle ayaan halkan ka sidnaa bay idhahdeen waabana sidnaa bay idhahdeen waad soo sideen waanad keenteen waanadna soo gaarsiiseen haatanna gacantayday ku jirtaan waanad dhegeysan doontaan waxay idhaahdeen waxaan halkan hambalyo taaniyad aroosta uga dirayna annagoo kale ah bay idhahdeen asad kuluc warsame aaba kuluc warsame dhegey xasan nuur shakuul mawliid bayaxow afrax sadiiq sheekh jaamac sadiiq sheekh daahir jaamac xuseen macalin xasan cabdiqani xasan nuur sheekh aadan maxamed faarax cadde farxiyo sheekh daahir jaamac hodan sheekh daahir jaamac nasra xasan nuur shakuul axmed xasan nuur shakuul waxay idhaahdeen lamaanahays doortay mudane sheekh cabdishakuur sheekh jaamac daahir iyo weliba sawjadiisa marwo faadumo sheekh cabdinuur dayib oo habeenkii axaddii taariikhduna ay ahayd sagaalkii bishan toddobaad sanadka laba kun iyo toddobada waa qalkoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaan leenahay eebbaha idinka yeela bay yidhaahdeen kuwii isku nagaada ee raaskoodu jiro waayo badan ubad khayr qabana kale hela
aniguna aamin ayaan raacinaya aamin baad leedahay iyo heesta gebagabada tan ugu dambaysa dhinacagaaban u soo wadaba intaadan igala hormarin allah yaay mar hadday gebagabadiina tahay heestii maxaan ku idhaahdaa heestii ugu dambeysayna barnaamijkan kusoo xidhanatayna dhegeystayaasha ku macasalaameynanay waa tii ama dadka fadhiga kusii hayn lahayd ama raadayaasha lagu kala damin lahaa yaa salaam lagu damin maayo tan dhegta lala raaricin doonaa in badan loo sii hayn doonaa waa yaasiin axmed digfeer iyo weliba heestii hibo hibo inaabtee hadduu hilibkayga kugu yaala ama uu habeen qura kaa galay hunguri nafta baas la hadalo hasaawi galab qura alla maxaad dhegaysatay waa yaasiin axmed digfeer iyo weliba heestaasi hibadhe waa tahay faallo badan kama bixinaya heesta iyo weliba sidaad cabdixakiina waad carabka ula sii raacday gebagabada barnaamijka intaas intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaananu idin leenahay tan intaynu barnaamijkan oo kale isugu imi doonno sidaa iyo nabadgelyo sida hooyo wiilkeeda habisoo dhehe howlaha adduunka ihareerayaale halbowlaha wadnuhu ma habo igowma hambeeyo agaaguma shaqeeye ibragayahalbowlaha wadnuhu ma habo igowma hambeeyo agaaguma shaqeeye ibragayaa